madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamuud sayida aadan oo ay weheliyaan mas-uuliyiin kale ayaa maanta booqasho shaqo ku tegay garoonka diyaaradaha ee sayid maxamed cabdulla xasan ee magaalada kismaayo madaxweyne ku-xigeenka oo markaasi u kuurgalay habsimo socodka shaqo ee madaarka ayaa mid mid markaasi u booqday xafiisyada garoonka ee bulshada markaasi loogu adeego marayaha garoonka diyaaradaha cabdirasaaq aadan maxamuud ayaa madaxweyne ku-xigeenka faahfaahin ka siiyey habsimo u socodka shaqada garoonka si guudba garoonka sayid maxamed cabdille waxaan u malaynayaa baaxaddiisu waa weyn tahay madaxweynahana maanta waxaan uga mahad celinaynaa booqashaduuna soo booqday howlaha shaqo iyo xogta aan la wadaagnay maaragtay hadday noqoto horumar hadday noqoto maaragtay isbeddel iyo hadday noqotoba maaragtay caqabado yaryar oo garoonka nagaal haystay insha allahu waxaan ku rajo weynahay mar dhow inay xalismi doonaan socdaalka markaa madaxweynuhu wuxuu diiranaa habsami socodka garoonka siisuu u shaqeynhayo dhammaanteen waanu soo wada marnay madaxweynuhu si fiican baanu la wadaagnay xogta garoonka waxaan leeyahay madaxweyne soo dhawow ku soo dhawow garoon caalami ah shaqaale hufan maaragtay u diyaar ah in ay dadkooda u shaqeeyaan iyo dowladooda waxaan kaloo rabaa inaan arrintan oga faa'iidaysto socdaalkaagi oon ku tagnay ranwayga ranway waxaan u malaynayaa waa three point three point eight yuu dherarkiisa yahay aada buu u baaxad weyn yahay waxaan receive garaynaa run ahaantii diyaarada international ah flight sameeyaan marka madaxweyne waxaan rabnaa in maaragtay aada nagu soo lalaabatid habsami socodka iyo shaqada iyo siday u socoto in badan aada maaragtay aada nala nagala ogaatid iyo shaqada aan ummadda iyo dowladda aan u hayno marka insha allah waxaan rajeynayaa madaxweyne inaad maaragtay nagu soo laaban doonto sidaas iyo
ugu dambeyn madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayide aadan ayaa sheegay in si casri ah loo dhisi doono madaarka si uu markaasi ula jaan qaado garoomada kale ee caalamka indhahaygaan kusoo aragnay ranweygii diyaaradaha caqabadaha ka jira iyo caqabadaha guud ahaanba garoonka looga baahan yaha deg deg loo qabto waa wax annaga maanta wax ka qaban karna wey saada socotaan garoonkan garoon casri ah ayuu noqon doonaa heshiisyo badan baa jira shaqo badan baa ka qabsan doonta mustaqbalka laakiin haddana hadda siduu yahay inaan ku hayno oo waxyaalaha yararkoo dayactirku u baahan yahay iyo gacanbayntiisaan ilaalinaa loo baahan yahay markeed baa mahadsan tihiin adkaysto guushu waa soo dhowdahay waa ka xunahay in ay arkudishinada idiin shaqaynaynin laakiin way sahlan tahay in la kaciyo oo aad ku adkaysataan si maaragtay fadhi dheer oo maskax furan aada ugu shaqaysaan aad iyo aad baa mahadsantaysaan